bismillaahi raxmaan iraxiim dhegeystayaal kusoo dhowaada warta habeenimo rediyo jawhara qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir oo si rasmi ah u furay tababar la xidhiira xoojinta aqoonta deegaanka iyo isbeddelka cimilada hay-adda sodma oo kaashanaysa wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo magaalada baydhabo ka daafurtay biyodhaamin muddo toddobaad ah soco doonta ururada naafada gobolka mudug oo ka warbixiyey saameynta abaarta ku yeelatay duqa muqdisho oo kormeer ku tagay xarunta agaasinka waxbarashada oo dib u dayactir lagu sameeyey maxkamad ku taalla maraykanka oo diiday in amar lagu xir maxkamad ku taalla maraykanka oo diiday in la xiro soomaali
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda sifaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
intaasi dhegeystayaal waxa ayaan qodobada warka habeenimo rediyo oo jawar idin haya kuwada ugu doorkaroon haatanna waxaad kusoo dhawaataan warkiioo faahfaahsan gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka banaadir ayaa si rasmi ah u furay tababar la xiriira xoojinta aqoonta deegaanka isbeddelka cimilada maxamed aq yuusuf macalin ayaa muqdisho ka soo diray gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasad maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabooh ayaa maanta si rasmi ah u furay tababar muhiim ah oo diiradda lagu saarayo xoojinta aqoonta la xiriirta ilaalinta deegaanka iyo ka hortagga musiibooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada tababarkan oo socon doona muddo saddex maalmood ah ayaa waxaa soo qaban qaabisay waaxda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee maamulka gobolka banaadir iyadoon ujeedadiisu tahay in kor loo qaado fahamka shaqaalaha dowladda hoose ee ku saabsan ilaalinta deegaanka yareynta khataraha musiibooyinka iyo sidii loo xoojin lahaa ka jawaabista saameynta isbeddelka cimilada munaasabadda furitaanka tababarka ayaa waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa agaasimaha waaxda biyaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka gobolka banaadir iyo agaasimaha waaxda qorsheynta ee maamulka gobolka banaadir tababarkan ayaana inta uu socdo waxaa ka faa'iidaysan doona shaqaalaha kala duwan oo ka tirsan dowladda hoose ee muqdisho ugu horeyntii munaasabadda furitaanka tababarka ayaa waxaa ka hadlay agaasimaha waaxda biyaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada maamulka gobolka banaadir iyo agaasimaha waaxda qorsheynta ee maamulka gobolka banaadir iyagoona ka hadlay ahmiyadda ay leedahay qabashada tababarka noocan oo kale tababarkan sida ka muuqda boorka halkan ku dhegan waxau ku saabsan yahay howlwadeennada halkan jooga inay wax badan ka fahmaan oo ay ka bartaan arrimaha la xiriiro bay-ada ama environmentiga deegaanka iyo sidaasoo kale caqabadaha iyo dhibaatooyinka iyo musiibooyinka ka dhasho markii isbeddelka cimiladu uu dhaco adduunyada hadda isbeddelka cimilada waa uuna ka dhacaa waa ka soo dhacaayey saameyntuusana aaday u badan tahay waxaase nasiib darraa in fahamka guud ee laga qabo bay-ada nagu hareeraysan iyo isbedellada dhaco iyo isbedeladaas sida khatarahooda loo yareeyo ama markay dhacaan looga jawaabo fahamka inuu aada u hooseeyo waa sababta keenta marka in la bilaabo tababaro kor loogu qaadayo aqoonta howlwadeennada kala duwan hadday yihiin kuwa dowladda ee maamul gobolka ku jira iyo kuwa markaa jaamacadaha iyo bulshada rayidka ku jiro taa marka inay sahasho hadhow inay dadku fahmaan dhibaatada uu leeyahay isbeddelka cimilada ka dhasha tusaalaha ugu dhow hadda magaalada muqdisho markaan joogno ama tusaalooyinka ugu dhow ee isbeddelka cimilada waxyaabaha lagu arkara waxaa ka mid a magaaladan waayihii dambe sanadihii dambe habe la yidhaahdo shan iyo tobankii sane ee ugu dambeysay waxaa la arkayay roobab aad daadad waaweyn u wata oo da-a aan la arki jirin roobabku waa di'i jireen xilliyadii loogu talagalay di'i jireen oo kala duwanaa haddana maysan dhici jirin inta badan sooma naqnaqo jirin waa laga yaabaa inay muddo kadib sanadaa dhacaan roobab biyo badan wata laakiin sooma naqnaqo jirin hadda waxaa arkaysaa xilli baaqdo roobka oo tusaalahaan ay deertii baaqato laakiin guga uu u doo si aan caadi ahayn taasoo dhibaatooyin badan keento waxay sababtaa burbur dhaqaale oo waxaa burbura wadooyin badan ood magaalada ku aragteen waxaa burbura guryo mararka kalena waxay keentaa dhibaato kale oo nafeed oo dadaa dhinto oo last time hadda dad magaalada ku dhintay ilaa toddoba maaragtay ee gaaraaye waa mid ka mida marka tusaalooyinka ugu dhow ee la yidhaahdo isbeddelka cimilada ayaa ayaa sababay adduunkii oo dhan wuu saameeyey muxuu aha isbeddelka cimilada culays badanaa jiro caqabado badanaa jiro gobolka banaadir wuxuu mar walba iyo khaasatan waaxda environmentiga ay waqti badan ku bixinaysaa sidii arrintaas wax looga qaban lahaa bulshada loogu wacyigelin lahaa arrimahaas iyo culaysadan yimid loo fahamsiin lahaa marka shirkan iyo tababarkan wuxuu socon doonaa saddex maalin maanta iyo beri iyo saa dambo dabcan dadkaanna waa wakiilo oo waaxyaha kala duwan ee gobol ka socdo si ay u fahmaan arrimaha deegaanka isbeddelka cimilada dabcan waxaan rabnaa labaatanka degmo iyo deegaanka gubta inaan gaarsiino sida noo qorshaysan oo dhammaan aan degmooyinka dadka degan iskuullada waa tiimka caafimaadka meel walba oo related la yahay mudane guddoomiye environmentiga culayska iyo caqabadihiisu waa badan yihiin hadda waa nala joogaan waaxyahaas laakiin waxaan rabnaa dadka inay fahmaan horta si guudba in oriented ay u noqdaan culayskan iyo caqabadahan jiro ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriyo yabo oo munaasabadda ka hadlay ayaa sheegay muhiimadda ay leedahay in la xoojiyo aqoonta shaqaalaha dowladda hoose ee la xiriirta arrimaha deegaanka iyo isbeddelka cimilada musiibooyinka ama isbeddelka cimilada adduunyada hadda waagii hore waxaa laga yaabaa inaan dhagaha ka maqli jirnay ama aqoon darra ha loo geyno ama xaaladda oo ku imaanaya isbeddelka cimilada ee dalkeena ka jira fahan xumaha naga haysato ama cimiladanu sidii hore ahaa jirta ha noqotee lagama haysan aragti fara badan ama aragti weyn laakiin hadda adduunyadu wax badana cimiladu saameynta oo isbeddelka cimilada adduunyada ay ku leedahay soomaalidana ay ku yeelato hadda waa og tihiin abaaraa lagu jiraa abaartaas waxaa laga yaabaa roobkii inuu aada u soo daahay laba xilli ama saddex xilli oo ay ahayd roob inuu yimaado inuu roobkii imaa waayo oo uu maqan yahay abaar xun ayaa dalka ka jirta xaqiiqatan waxay ka mid tahay cimilada oo isbedeshay ka mid tahay isbedelka cimilada ayay ka mid tahay dadka soomaaliyeed waxay aqoon jireen roobku inuu xilligiisa ku yimaado dayrtu inay xilligeeda ku timaado guguna xilligiisa inuu ku yimaado maxamed deeq yuusuf raadiyo jowhar magaalada muqdisho hay-adda maareynta musiibooyinka sodma iyo wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa magaalada baydhabo ka daafuray biyidhaamin socod doontaa muddo toddobaad ah yunis duraan cali ayaa inoo faahfaahinaya ururada naafada gobolka mudug ayaa ka warbixiyey saameynta abaartu ku yeelatay cabdirasaaq maxamed ayaa mudug ka soo diray hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma oo kaashanaysa wasaaradda gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa maanta magaalada baydhabo waxay ka daafurtay biyidhaamin muddo toddobaadaa soco doonta taasoo lagu gurmanayo bulshada ay saameeyeen abaaraha ba-an ee ka jira dalkeenna ee ku nool gudaha magaalada baydhabo iyo tuulooyinka ku xiran biyadhaamintan waxaa daafuray wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka koonfur galbeed cabdulaahi isaaq macalin wasiir ganey waxaana diiradda lagu saarayaa biyadhaamintan in biyo nadiif ah dadka iyo xoolaha ku nool deegaanada ee ka jirta biyo la-aanta la gaarsiiyo iyadoo lagu gaarsiinaya gaadiid gaar ah oo lagu talagalay biyodhaamintan si loo yareeyo saameynta ay abaartu ku yeelatay nolosha dadka deegaanka isla maanta dhowr booyadood ayaa biyodhaamin ka sameeyey qaar ka mid ah xaafadaha magaalada baydhabo iyo tuulooyinka hoostaga oo dadku aada ugu tabaaleysnaayeen biyo la-aan dartood qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay biyodhaamintan ayaa u mahad celiyay hay-adda sodma oo kaashanaysa wasaaradda gargaarka koonfur galbeed hay-adda sodma waa mahadsinta biyo ninshaanti biyo ka dhergni mahadakiinsahayn shukrikiinsahayn alhamdulillah ay shukrulillah ay mulkulillah ilaahay biyo ninshaani oomanayni waayara anale dooso ane mahad i shukrikiinsahayn alhamdulillah ilaahay mahadle ilaahay uruin dheere inti biyo hadii bitizaada karale kuweera
gargaar naaninideri wasaaradda gargaarka oo wasiirka gargaarka oo geeka ninshaani maareynta masiibooyinka oo hay-adda sadma oo yidda alxamdulilah gargaara nan ninshaani biyana ninshaani alxamdulilah hay-adda sadma eediyeedan maasanta boqolkiiba boqol eediyeedan maasanta jazaakum allahu khayra kalena mas-uuliyaalshe shay duban hay-adda sadma eediyeedan maasanta ardayni insaanta bii meeliliku oomanahay oo arday jimaadun jimaadasay kaaliyaha guddoomiyaha sodma cabdiraxmaan waxiid ayaa sheegay in biyodhaamintan ay soco doonto intay jirta abaarta islamarkaana ay sii wadi doonaan dadaalada lagu taageeriyo bulshada ay abaartu saameeyeen halkan waxaan ku aragna wax wax layaab laho oon aad u badan waxaa waaye maalmahan abaartu way jirtay ilaa nofembar shirki jowhar ka hay-adda maareynta musiibooyinka ku qabatay ilaa nofembar laba kun labaatan shantii abaartii soo bilaabatay ayaa sii lama lixaadsatay dalkao dhan ay qabsatay waxay ka tagta dad adduunya ma jiraan asbuucii hore saan oo kale iyo dhaamin iyo gargaar intaba guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka guddoomiye maxamuud macalin ayaa galmudug ku joogay oo abaarta oo kale la tacaalayo annagana maanta halkaanu noo soo diray waxaan rabnaa inaan biyahan la dhaaminayo aan wadno isbuucaan aan maaragtay magaalada iyo dadka barakacayaasha oo ku hareereysan iyo tuulooyinka aan gaarsiino sidoo kale gargaar sida guddoomiyuhu sheeganaba aan intii tabartayna aan gaarsiino runtii hayad ahaan maareen musiiboon ahaan koonfur galbeed waa nooga duwan tahay meelaha kale waxaan aaminsannaha meelaha ay abaarta ku badan tahay qaxootiguna uu u badan yahay sidaas darteed tixgelin badan oo fara badan ayaan sii doonaa waana irshaadaadka iyo tawjiihaadka guddoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka mudane maxamuud macalin gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada baydhabo iyo gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee gobolka baay ayaa iyagana u mahadceliyey hay-adda sodma iyo wasaaradda gargaarka iyagoo sheegay in xaalad adag ay ka jirto magaalada baydhabo iyo deegaanada ku xiran sadanka dooryin biyo iyo baadkiba antaba marka dadka raashin dhanna beerihii abaarsadeen hoolihii dhammaadeen oon maylahay biyihii yaraadeen ini geedka hay-adda sodma iyo wasaaradda gargaarka koonfur galbeed iyo geedkan ka daagaan di oo todobaadna la dhaamiyi doono oo bulshada magaalada baydhabo ka diirsada doonta insha allahu walaha jeanaha waqtiga maartila ka jara iyadan kuleeli xilligan geedka lan ka shaleedis maylahay ini mayla kuyaaba sida litar lama litaran daagaan kuleelka dartiya marka insha allahu wali lanaha hay-adda sodma iyo wasaaradda gargaarka nahasantiin bulshada magaalada baydhabo dadkinka liidadii hata wali roogna kaananka handhoolayaasha alaaminga roogna hadda mayladaa wadankii oon yaala aka eedan eedanka kama naqaana marka insha allahu tacaala dad ooman waana mudun yallansheene wayba naga heliyey wasiirka wasiir ku-higeenka gargaarka gudoomiye ku-higeenka arrimaha bulshada degmada duqa muqdisho ayaa kormeer ku tagay xarunta agaasinka waxbarashada oo dib u dayactir lagu sameeyey maymuun aadan ayaa muqdisho ka soo dirtay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho sar xasan maxamed xuseen muungaab ayaa kormeer ku yimid halkan oo ah xarunta dhexe ee agaasinka waxbarashada gobolka banaadir oo muddooyinkii u dambeeyey uu ku socday dib u dayactir duq magaalada muqdisho ayaa kormeer ku tagay xafiisyada iyo goobaha lagu sameeyey dib u dayactirka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho rektor xasan maxamed xuseen muungaab ayaa intaasi kadib waxa uu warbaahinta kula hadlay xafiiska agaasinka waxbarashada gobolka banaadir waxa uuna baaq u diray ardayda soomaaliyeed ee ku nool caasimadda in ay u soo baxaan waxbarashada kuwa oo looga dhigay iskuullada waaweyn ee magaalada caasimadda si bilaash ah xarunta agaasinka waxbarashada gobolka banaadir oo runtii aan maamulka gobolka oo dayactir ballaaran ku sameeyey shan muddo shan sano ah kadib oo runtii aada arkaysaan sida ay maanta u qurux badan tahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo agaasimaha guud ee waxbarashada gobolka banaadir agaasime cabdiraxmaan iyo ku-xigeenadiisa iyo madax qeybayaasha iyo dhammaan shaqaalaha agaasinka waxbarashada gobolka banaadir sida diran ay halkaan nagu soo dhoweeyeen iyo shaqada wanaagsan oo runtii xirfadda leh ay bulshada gobolka banaadir ku dhaqan ay u hayaan runtii maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose xamar waxbarashada ubadka ku dhaqan caasimadda iyo guud ahaan horumarinta waxbarashada waa barnaamij hortebinta koobaad u leh maamulkeenna xil weyn ayaan iska saarnay runtii waxaa magaaladan ku yaallo afartan iyo sideed iskuul waxbarasho oo lacag la-aan ah oo runtii macalimiintoodana ay mushaar dowladda siiso
sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duq magaalada muqdisho ayaa bogaadiyey amarkii waaxda waxbarashada gobolka banaadir ay soo saartay dhowaan ee ahaa in la fududeeyo qaadashada shahaadooyinka dugsiga dhexe oo uu sheegay in ay tahay mid bogaadin leh marka waxaan rabaa inaan darmar labaad aan bogaadiyo agaasiga waxbarashada oo runtii amarkii ahay in shahaadada dugsiga dhexe qaadashadeeda la fududeeyo oo marka hore toddoba maalmood qaadan jirta usbuuc in ay maarata amarkii ahay ina labaatan iyo afar saac gudaheed inay kusoo saaraan inuu fulay oo maanta ciddii shahaadada soo doonato agaasiga waxbarashada haddii ay timaado codsigeeda keensato in ay labaatan afar saac gudaheed maaragtay ay ku dhaqan gashana waa uu ku bogaadinayaa sidaas iyo isigoo ka wanaagsanna inaad adeega waxbarashada gobolka banaadir aada u haysaan inaad fududaysaan oo aada adeeg hufan oo cadaalad ah oo yacni xirfadaysan oo maaragtay isaga dhan maxaan ku dhihi lahay casri ah inaad bulshada u gudbisaan ku qancaan bulshada canshuurbixiyaasha ah markay soo doontaan adeega waxbarashada yacni inuu sidaas si fudud si walba wax walba aada usii fududaysaan ayaan rajeynayaa oo aad hore usii socotaan annagana ka maamul ahaan waaxda waxaan diyaar ulanahay inaan garab ishiilyaho aan ula garab istaago maxkamad ku taalla maraykanka ayaa diiday in la xiro soomaali daahir abshir xasan ayaa inoo faahfaahinaya garsoore ka tirsan maxkamadda federaalk ee ku taalla magaalada boston ee dalka maraykanka ayaa si gumbeli gaarana waxay u joojisay qorshe maamulka madaxweyne trump uu ku doonayey in lagu soo afjaro ilaalinta sharci ee markii magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaana t v s oo haystaan dhow dhammaanba in soomaalida ku dhaqana dalkaasi maraykanka qorshahani maxkamadda federaalk ah ayaa soo saartay amar markaasi dib lagu dhigayo go-aankii ay gaadhay waaxda amniga gudaha ee dalkaasi maraykanka kaasoo qorsho u ahaa in uu dhaqan galo toddobiyo tobanka bisha marso go-aankana waxa uu ka digaya inay joojiyaan barnaamijka loo yaqaano t b s oo ogolaanaya in soomaalida ku dhaqan dalkaasi maraykanka ay ku noolaan karaan islamarkaana ay si xorriyad ugu shaqaysan karaan gudaha dalka maraykanka qorshahani haddii uu hirgalo ayaa la aaminsan yahay in soomaalida ku dhaqan dalkaasi maraykanka ay markaasi dhibaato xoogan kasoo gaari doonto iyagoona la kulmi karaa xabsi iyo weliba in la tarxiilo naafada gobolka mudug ayaa ka warbixisay saameynta ay ku yeelatay abaarta ka jirta deegaanadaasi abdirasaaq maxamed ayaa gaalkacyo kasoo diray xubno ka tirsan ururada naafada gobolka mudug ee galmudug oo kulan ku yeeshay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ayaa ka hadlay dhibaatooyin dhinaca nolosha oo soo food saaray qoysaska naafada ay ku nool magaalada gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka mudug iyagoona sheegay in qaarkooda ay ka soo barakaceen abaaraha iyo biyola-aanta ka jirta deegaanada gobolka muduga kulankan ayaa waxaa ugu horreyn ka hadlay cabdiraxmaan abuukar shire wakiilka hay-adda eurubian somaly disability bashiir cali aadan guddoomiyaha dallada naafada galmudug iyo cabdiraxmaan yaasiin colaad guddoomiyaha naafada degmada gaalkacyo iyo sidoo kale xubno ka tirsan ururada naafada kuwaasi oo ka warbixiyey baahiyada xilligan haysta naafada gobolkan mudug loona baahan yahay in laga caawiyo macnaha dadka baahiyaha gaarka ah qaba ayaa macnaha loogu talagalay saas laadligeed marka waxa waaye dadkaas waxay u baahan yihiin in wax lagala qabto dadku qaybtiina iyo qayb la midaba intaba dadka dhan wax wada baahan yihiin ilaahaad horta horta baahida dadka wada qaadi kara laakiin intii dowlad qaban jirtay ayaa meesha ka maqan wixii dowladdii soomaaliya laga rabay way ka maqan tahay maadaama ay ka maqan tahayna waxa waay wax buuxin kara ma jirto hay-ad yaroo maaragtay wax la weersado maaragtay sanad markay joogto ama shan sano markay joogto ku tiraahda waxaan ama dawadan ama waxaan baakadahan ama waxaan qaad wax weyn ma aha ummadduna haddaysan iyadu hoosteeda aysan daacadnimo iyo karti iyo fikir aysan iskula imaanin waxba ma qabsanayso
ururka naafada wuxuu u baahan yahay xirfad buu u baahan yahay in la baro xirfaddaasoo gacanta in wax laga baro hadday harqaar noqoto hadday farsamo kaloo gacano oo maalin walba qofku ma ogtahay in wax la siiyo waxa ka fiican in wax intii la baro uu wixiisa ku shaqaysto marka naafadii ayagoo yaryara iyo ayagoo waaweynba way joogaan marka waxay u baahan yihin xirfad in la baro xirfadoodaasna ay ka faa'iideystaan haddii mucaawilo la iska kaasiiyo waxba ma ku tarayso maanta unbaad cunaysa lakiinse xirfad haddii lagu baro xirfadaadaad noloshaada ku dhacsanaysaa dadka baayaha gaara qabaa cilmo badan bay leeyihiin dadka dad guri yaalla iyo dad socon kara iyo dad waxa qabsan kara intaa way isugu jiraan dadkaasi waxbarashadooda xagga haddii ala kooran yahay caafimaadka waxbarashada haddii ala kooran yahay hoyga hadday noqoto inkasta way way ka hoosayaan dad kale ka hadallaan laakiin weli iskuul noo madaxa bannaan iyo istaan noo madaxa bannaan iyo dana noo madaxa bannaan oo si gaara oo anfan uga helaa ma jiraan weli arrimaha hadda jira baahiyaha gaarka iyo naafada iyo abaaraha jirana hadda waxa dadka guudna ay qabaan dadka u siliita u sinugol yihiin wey annaga u sinugol lahay hadda maalinta waxaa lii sheegaya dad badan oo naafaha oo magaalada la keenay ayagoo aabba naafan baa joogtay haddana dadkaatoo baadiyaha laga keeno abaarihi laga soo dhaweeyey oo dadka markii amay ay meel aadeen ay u guureen ayaga magaalada la keeno dhibaatada dhacday dadka baahiyaha qaarka qaba waa ugu horeeya ayaa ugu horeeya xaawada xaawada dadka galhayo maxaan ku raha abaaruhu ku dhacayaan bay u horeeyaan ayagu dadkan aafada ahi oo baahyaha gaarkaa qaba ayaa ugu horeeya dhibka soo gaaraya kuwii nuyi jiray magaalada la keeno markii abaari dhacday magaalada lagu soo arooshe ilaa qofku wuxuu wax siinhaya lama arko caanaha la heri jiray cad baa la heri jiray intii waa la waayay magaalada lagu soo arooshe dadkii baahyaha gaarkaa qabay abaartii dhibkaasay reebtay annagu marka dadkii baahiyaha qaarka qabay baan ka mid nahay waxaa kaloo jira bushkulatayaasha bahalaha xunka oo wagjirada ay yidhahdeen wagjirada hadduu hallaabo meel yacni aan ka samaysano ma jidho birta lagu socon hayo noocaasi hadday boolka xunkaa u furto oo badhanka xunkaa uu ka baxo meel lagu samaynhayo ma jidho dadka baahiyaa gaarka ah qaba inta fadhida maahan inta guryaha taallaha badan kuwa barakacay waa jiraan oo hadda abaarta ka soo barakacay kuwa horay u yaallay waa jiraan wixii annaga karaankadagaana waa ka shaqaynaa arrintaas dhaqaalo hadda ee kala gaarana dadka baahiyaa gaarka ah qaba annaga nama soo marin kanaafada aad bay u dhiban yihiin waa kul- guryaha taalla oo maskaxdala oo lugahala oo indhahala oo aan wax- macnaha cid og aan jirin allah maahane iyo wixii adigu markaas ma dadka buu- dadkii dhalay ay gacanta ku hayaan baa jira marka baahiyadu intan kuma koobna waa intaani oo laba- oo la la jibaaray oo haddana baadiye looga soo daldalay oo xaafadaha hadda aan ku soo aragnay macnaha ku- qaar laba haystay oo afar lagu soo daray oo saddex lagu soo daray oo aad iyo aad u dhiban marka awalan waa inay meel helaan ka- mideeda kale waa inay helaan maxay ahayd kiisas tarbiyadii waa inay helaan macnaha naafadii waxyaalihii ay dhammaay ay macnaha ku ama ku socon lahaayeen kuwa dhagahala maq- waxaa laga yaabaa in maqal heli lahaayeen kuwa indhahala laftirkoodii wax loo soo samayn lahaay inay ilaahay la jiri lahaa baa laga yaabaa marka intaba ma haysano annagu. meesha gaalkacyo naafada joogta in loo istaago oo intaanan joogtaana hadda aan u istaago in la istaagaynaa gurigayga hadda kuwa naafaa waa yaalaan oo ayagaan ka soconnaa oo kuwa deriskaan ka soconnaa hadda saddexdeenna kuwa deriskaan ka soconnaa aniga gurigayga gabar aan baa iga jiran oo u baahan hataa caafimaad u baahan aan caafimaadkan hataa aan u awoodin oo haddaan caafimaad heli lahaa meelahaas hadda soomaaliya waa la warwareegay waa la warwareegay layma dhihin meel dibad u dhig laakiin waan weli waan u taamayaa inaan laga geeyo oo aan meel u helo ayagoo badanna waan soo arka oo aan beliga sii liitaana waa joogaan oo aan hataa u awoodin caanihi u gadan waaye warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen rediyo jawharna waa naga intaa